bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dalkaroon madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdilaa xuseen guudlaabo oo qaabilay wafdi ka socda hay-adda unisef ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliya oo daafuray bandhiga warbixinta sanadlaha ah ee horumarka maaliyadda dowladda ee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo magaalada beydhabo ka daafuray shir ku saabsan horumarinta dowladnimada maamulka puntland oo sheegtay inuu u xalaaloobay hufka saaran markabka sea world ee gacanta ugu jira caalamkana waxaad ku dhegaysataa iiraan oo kuleel daran laga cabanayo qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warkaa ku dhegaysa doontaan hadduu eedanoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wafdi uu hogaaminayo kusumaha madaxa yunisef ahna madaxa barnaamijka naasir sayid ayaa maanta soo gaaray magaalada jowhare ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ugu horeyn mas-uuliyiinta hay-adda yunisef ayaa kormeeray xarunta caafimaadka ee kulamis isbitaalka guud ee magaalada jowhar madaxweynaha dowladda hirshabelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabo ayaa ugu dambeyn xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdiga ka socday hay-addaas unisef kusimaha madaxa hay-adda unisef naasir sayid ayaa ku bogaadiyey madaxweynaha dowladda hirshabelle garab istaaga bulshada nugul kaalin shaqo oo weyn ayaa ka dhexeysa hirshabelle unisef soogaarsiinta jowhar ayaana ka turjumaysa waxaa sidaas yidhi madaxweynaha dowladda hirshabelle cali cabdilaahi xuseen guudlaawe madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali guudlaawe ayaa ugu mahadceliyey unisef iyo hay-adaha kale taageeradooda ku aadan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa daafuray bandhiga warbixinta sanadlaha ah ee horumarka maaliyadda dowladda ee laba kun iyo afar labaatankii hanad karaama ayaa muqdisho kasoo diray mudane saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta si rasmi u daafuray munaasabad lagu soo bandhigayey warbixinta sanadlaha ah ee horumarka maaliyadda dowladda ee sanadkii tegay ee laba kun afar labaatan taasi oo ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya munaasabadda oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa lagu soo bandhigay guulaha maaliyadeed ee dowladda ee sanadkii tegay ee laba kun afar labaatan caqabadihii lasoo maray fursadaha horumarineed u baahan in si waxtara looga faa'iidaysto sidoo kale warbixinta ayaa muujinaysaa dadaalka joogtada ah ee lagu tayeenayo maamulka maaliyada ee dalka kobcinta dakhliga gudaha dalka iyo sidoo kale xoojinta isla xisaabtanka iyo hufnaanta dhaqaale waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya wakiilo ka socday hay-adaha caalamiga ah ugu horeyn gudoomiyaha bankiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa faahfaahin ka bixiyey hanaanka maaliyada ee dowladda soomaaliya ee guulaha ka gaartay sanadkii tegey ee laba kun afariy labaatan
sidaa ogtihiin sanadkii laba kun koo labaatan waxaa la sameeyey nidaamka isku xidha qolqolka lacagaha oo bangiyadu wixii ka horreeyey laba kun koo labaatan bartamihiisii banna baan kuma xidhnayn lacag uma diri karin ama luqaday ku wada hadlaan kama dhexayn lakiin wixii intaa ka dambeeyey bangiyada waa la isku xidhay waxaana runtii maray lacag ka badan shan dhibic lix bilyan oo dollar sanadkii ina dhaafay oo keliya hal dhibic sagaal ama laba bilyan oo dollar oo dhowdhow ayay baanankeenu lacag isu direen waa koror boqol kiiba saddexiyo toban marka loo eego sanadkii ka horreeyey ee ahaa laba kun iyo saddexiyo labaatan
dhanka kale wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya mudane biixi imaan cige ayaa sheegay in taariikhda markii ugu horreysay si rasmiya loo bilaabi doono soo bandhigidda warbixinta sanadlaha ee maaliyadeed tallaabadan ayaana muhiim u ah hufnaanta dhaqaale isla xisaabtanka dakhliga gudaha dalka warbixinta maanta lasoo bandhigay ee tilmaamaysa warbixin maali warbixinta guud ama waxqabadka labada kun iyo afar labaatanka waa warbixintii koowaad ee nooceeda ah ee wasaaradda maaliyaddu soo bandhigto hore maanaan u lahayn dhaqan ah inaanu soo saarno sanad walba soo ururino warbixinaha sanadkii waxaanan runtii joogtayn doonaa inay sanadla noqoto sanad walba aan soo saarno marka haddaad galdaloolooyin ku aragtaan haddaad wagash wagash ku aragtaan waxaad u qaadanaysaa inay tahay warbixin ibafura oo iyadu noqonaysa tii saldhigga u noqonaysa warbixinaha cusub kuwa dambe waxaan rajaynaynaa inay ka ballaadhnaadaan ka qurux badnaadaan kasii horumarsanaadaan wixii galdoola waana waa nala curur daaraya raad raad barad baanu nahay weli Een, warbixintu ma koobayso wax kasta oo qabsoomay highlight guud keliya ayay bixinaysaa waxqabadka hadda laga hadlayay intaasoo waxqabad oo hay-adaha kala duwani qabteen oo miisaaniyadda laga maalgeliyey oo aan ku jirin baa jira marka taasina iyadana waxaan rabay inaan inaan tilmaamo
mudane saalax axmed jaamac oo dhankiisa soo xiray munaasabadda ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay xoogga saarayso adkeynta nidaamka maamulka meeliyadda dalka isagoo tilmaamay in warbixintani ay marag u tahay guulaha dowladdu ay ka gaartay dubhaabeynta dhaqaalaha iyo dowladhiska waxaa loo guuray adduun loo magac bixiyey a transnational world wax iga iibi aan wax kaa iibsane wax iga iibi aan wax kaa iibsane xilligii la odhan jiray war soomaalidii macruul iyo haba haysa inana ka baxnay adduunkiina ka baxorto nd n t b dana national transmission plankeedu waxay ku urursan tahay qaybaha kala duwan ee kobaca dhaqaalaha about 28 billion us dollars baa laynaga rabaa imisaynu inaga la soo baxaynaa dad kalena maxay waxay noo siinayaan ma deen baynu qaadanaynaa oo dabarkii horeynu gelaynaa mise innagaa teena la soo baxayna waa su-aalo u yaalla muwaadiniinta soomaaliyeed oo la rabo inay siyaasiyiintooda ku doortaan hadafka iyo aragtida ay ka leeyihiin horumarinta dalka muwaadinka soomaaliyeed bay u taallaaye uma taallo ka sacuudiga ah ama ka australiyaanka waayo marka la dooranayo madaxda waxaa la yidhahda what sort of development policy ama economic policy ayaad wadaan annagu haddii ay noqoto qorshaha horumarinta qarankana isagoo afar boqoloo beija oo sawir iyo sadarba leh baanu miiska soo saarnay xukuumadda dan qaran haddaanu nahay waa qorshihii qaranka ee u horreeyey ee sanad iyo siyaado ay soomaali u fadhiday oo doorka ajaaniibtuna uu ku yaraa it is very well documented laakiin de muwaadiniinta laga raba inay cashuurtu bixiyaan ma muwaadinna ma noqon kartid nin qablena ma noqon kartid ajaaniibna wax kama sugi kartid dowlad wanaag iyo cadaalad ba asaas u ah kobca dhaqaalaha iyo in aynu khayraadkeenna intaynu la soo baxno adduunka ka iibinno mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada beedhabo ka dahafuro shir ku saabsan horumarinta dowladnimada maxamed aadanna ayaa warkani inuu eegayaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cali cabdi iyo gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka mudane sharmaarke maxamed kuulow ayaa si wadajira u dahfuray shir socondoona muddo laba maalin ah kaasi oo ku saabsan ka qaybgalka daneeyayaasha mashruuca saab kulankan oo muhiimad gaar ah u leh dhammaan daneeyayaasha mashruucan oo ay kow ka yihiin bulshada maadaama uu fursad siinayo daneeyayaasha deegaanka iyo in codkooda iyo talooyinkooda ku biiriyaan hergelinta mashruuca saab si loo xaqiijiyo in mashruucan si dhab ah uga adeegayo baahiyaha dhabta ah ee daneeyayaasha ka qaybgalaya bulshada wuxuuna sidoo kale ka caawinayaa mashruuca inuu yeesho kalsooni hufanaan iyo taageeri ballaaran oo ka timaada bulshada taasi oo horseedi doonta in howlaha la fuliyey ay noqdaan kuwo waara oo bulshada faa'iido u leh mustaqbalka fog agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ugu horreyntii goobta ka hadlay wuxuu iftiimiyey mashruucan iyo daneeyaasha waxyaabaha uu uga dhigan yahay barkala mashruuca jirta wal bank fangareeyo lamada magan is dhowiin lamada welere s r b s r b kona s u r b lere ulka jarta kaata wadooyinka laka dhisahayo oo wadooyinka baydhow laamidii laka dhisahayo mashruucna waa aha s e r b waa isu- usin waa waa waa kor ini kor lanqaada eh, wala- waxyaaba public ini kor lanqaada sida eh, dowladnimada ini kor lanqaada oo ah eh, qeybaha kala duwan dowladda ini kor lanqaada oo ah eh, ahaatoy b f m ka haatoy ama dhinaca dakhliga haatoy ama dhinaca oo shaqaalaysiinta ama shaqaalaha ini oo meel raay lagu warqaba marka mashruucan taasa ka saabsan yihiin Eh, kolley faahfaahin guud iyo way ku bii dooneen dhammaan dadka howlwadeenada iya ku bii doona isin weytiina dadkii oo bulshadii oo oo- oo meel la raayayso eh, inay fahamtaan lanka taragali ma weeli mashruuc kasta way leeyahay dadkii oo engagementiga ama dadka oo ما إلى الرئيس مرور بمرنا بو إن الفانسي مشروع ولا شيء تذكرين فهمان إيه ده مهم أنت ما بالي مشروع سديس قابل سوق بلو وعندنا برشلونة مرنا بنينا قداسة مشروع أو أو أو أو هو سيالنا قدا مرس أو تذكر برشلونة فهمان ويوها إني ما إلى الرئيس سديس قبض قبنا سديس قبض قبنا إن جيك لسين شاقو أو ولا شيء لسين شاقو لسين تلاذين تسألين إيه ده مهم أنت
sidoo kale guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed mudane sharmaarke maxamed kulow oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa iftiimiyey muhiimadda uu u leeyahay bulshada mashruucan
mashruuc iyo presentation qurux badan haddii aryaga jeedii doonaan faham guud si loon ku helo soo nafadaanoo iba fadaan inigoo walyar siin ku shalbiina dadka deegaanka way la ogeyn s c r b mashruuc leero mar walba afkalaha shal qaadan way la leeyahay mashruuc saar marka way aragna way aragnayeen deegaanka inay dadka fahamsanayeen mashruucan walius ee saasana go-aan lan qaada inay oo isin lanaskiinshaan warbixin lasiin kusii siisiin oo lan ku fahantaan si hadhowna may la eraaye annagada kowalka oo leh maamulka puntland ayaa sheegtay in uu u xalaaloobay hubka saaran markabka loo yaqaano sea world ee gacanta ugu jira siciid xasanna ayaa galowe warkaani kasoo diray xukuumadda puntland ayaa waxa ay ka jawaabtay war ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo ku saabsanaa arrinta markabka muddada ku xidhan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kaasi oo sida hub markaasi kala duwan islamarkaasina xukuumadda puntland ay baadhitaan ku wado warka ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya kadib ayaa wasiiru dowlaha wasaaradda madaxtooyada ee puntland oo hadalkaasi ka jawaabaya waxa uu sheegay in xukuumadda puntland uu haatan xalaal u yahay markabka dekadda boosaaso ku xidhan islamarkaasina iyadu leedahay taasi oo ka dhigan in markaasi xukuumadda puntland aysan si rasmi a weli uga jawaabin warkaasi hase yeeshee wasiirada iyo xukuumadda qaybtooda ay arrintaasi ku dhawaaqeen islamarkaasina ay barahooda bulshada ku soo qoreen wasiiru dowlaha madaxtooyada ee puntland cabdifataax oo markaasi bartiisa facebooka ku soo qoray hadal yar oo kooban oo ka turjumaya in markabkaasi uu haatan puntland yeelan doonto ayaa waxa uu yidhi xukuumadda puntland markabkan haatan xalaal ayuu u yahay mar haddii dowladda federaalk soomaaliya ay ku eedaysay in markabkaasi puntland ay afduubtay dowladda federaalk soomaaliya ayaa warkan markaasi soo saartay kadib muddo ay ka aamusnayd arrinta markabkaasi oo aan wax wara labada dhinac midna laga hayn dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba sidoo kale dowladda turkiga oo markaasi ay dowladda federaalku sheegtay in markabkan ay iyadu leedahay islamarkaasina u soo rarnaa magaalada muqdisho xukuumadda puntland gaar ahaan laamaha ammaanka iyo maamulka ugu sarreeya ee xukuumadda ayaan wax wara oo rasmiya weli ka soo saarin warkabkaasi hase yeeshee warka dowladda federaalk ay soo saartay ayaa laga sugayaa in markaasi ay war ka soo saaraan islamarkaasina ay ka jawaabaan hadalkaasi inkastoo wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland uu warkan markaasi bartiisa facebooka kusoo qoray halka aad naga dhegaysanaysaana waa raydow shoor markana warka dibadda ugu yaraan toban gobol oo ka tirsan dalka iyo bacda maanta kadib markii heerkulka cimadu u gaaray konton celsius oo meelo badan ah kuleelka xaddhaafka ayaa imaanaya xili roobabku ay aada u yaraadeen taas oo keentay in keedadka biyaha ee quudiya caasimada teheraan ay gebi ahaanba ay engegeen xili ay wajahayaan biyaraantii ugu weyneetay muddo qarni ah madaxweynaha iiraan masuud bashikhane ayaa ka digay in haddii dhibaatada biyaha si deg dega aan loo xalin dalka uu wajihi doono xaalad aan xal loo helin oo lagu riiqdo mustaqbalka dhow akhyaartaan dhegaysanaysaay war waxay dalka iyo dibadda naga soo gaara caawa anaga intaa ciddow warka iga seeganay wax dib ugu daalacaan karaan bartaan facebook kuleenahay radio shoor sidaas iyo ammaano allah